kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa soomaaliya ka jira meelo badan oo ka mid ah abaaro faraba-an ku haya dad iyo dunyaba iyadoo meelaha qaar dadka iyo dunyaduba ay ugu dhimanayaan biyo la-aan iyo cunno la-aan haddaba waa maxay abaarahan soo laalaabanaya oo laga yaabo soomaaliya inay ka dhacaan saddexdii sana ama labadii sanaba mar maxaase la gudboon soomaalida inay sameeyaan sideese laysku gargaari karaa marka ay dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayo arrimahan ila qaadaa dhigaya sheekh nuur baaruud gurxan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed ahaana guddoomiyihii hay-adda samata bixinta qaxootiga ka imaanaya dalka yemen ee waddanka soomaaliya dib ugu soo laabanayay sheekh nuur baaruud gurxan waxa uu ka qayb qaatay sidoo kale ugalgaaridda dad aad u fara badan oo ka mid ahaa kuwii waxyeellada fatahaadda webiyada iyo abaarta soomaaliya saameeyey intuba ku soo dhowaada mar kale iyo dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horrayna sidaad horedhaca barnaamijka ku maqasheen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa abaarta soomaaliya ka jirta guud ahaanba iyo sida laysaga kaashan karayo in abaartaasi looga hortago khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray sheekh nuur baaruud gurxan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo abaarahan soo lalaabtay iyo waxa ay culimo ahaan u aanaynayaan bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam jamaal adig iyo v o a ba aad baad umahadsan tihiin waa munaasab mawduucan oo kale waktigan oo kale runtii in laga hadlo waa mawduucu saaca waa wuu taagan yahay waa hadalkiisu hadda wuu badan yaho waa laga hadlaa waxa weeye abaarta soo noqnoqoshadeedu waxaan u fiirinayaa laba dhinac dhinac waa dhinac diini ah dhinacna waa dhinac kale oo wax ka qabasho la rabay waxyaalo ay ficnayd in la qabto hawl la dayacay wey dhanka diiniga ah markay balaaya dhacdo ama abaar dhacdo ama fatahaad dhacdo ama zilzaal u dhaco waxyaalahaas dadku dabiiciga ay u yaqaanaan wuxuu ku yimaadaa macsiyo iyo dembi la galay buu ku yimaadaa dunuubtii oo badatay ilaahay oo laga fogaaday marka waxa weeye waa baraarujin dadkii inay soo noqdaan yani ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir wixii musiibo aho idinku dhacda waa idinkaa kasbaday weliba ilaahay in badan buu saamaxaa yani in yar unbaa laydin qandhuuftaa e siday tahay haddii laydin qaban laha waxbaba idinkama hadhin sida aayad kale ay sheegtay aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun yani fasaadkiibaa camimay bad iyo baxarba beri iyo baxarba marka maxaa loo ciqaabi dadka liyudiiqahum bacda aladii camiluu dunuubtii ay sameeyeen qaarkood in la dedansiiyo ciqaabteedii lacallahum yarjicuun bal inay isgartaan oo ilaahay ay u toobad keenaan horta dhan waa ka sidaas oo inagu culummo haddaan nahay waxaan aaminsannahay balaayooyinkani kolba macsiyadu int kolkay badato dee hadda soomaali macsi kaleba haddaad iska daysid waddan muslina oo dhiig islaam intaa ka daadanayo dhowr iyo labaatan sano oo laisdilayo oo weliba hadda magac diimeed laysku laysku biraynayo o laysku qalqalayo waxaa weeye dhacdo ilaahay waddankaas way ku dhacaysaa runtii waa meel aada u dhib badan weeye dhinacan kale waxaa la rabay kolka abaarahan way soo noqnoqdeen waa sax fatahaadu ayaguna dhib bay leeyihin way soo noqnoqdeen waxaa la rabay maamulada jira inay wax ka qabtaan dawladdu inay wax ka qabata ayay ahayd biyo xidheedna inay samaysay ahayd ceelasha in la hagaajiyo oo la kordhiyay ahayd waxaa weeye biyo badan baa dhuyaadka khasaara oo badaha ku dara waxaasoo dhan wax barnaamij oo ay leeyihiin mal haddana kaaga daranta hadda soo biila-aan lagama cabaadayo marna waxaa suurtagala roobkii inuu yimaado oo haddana fatahaad lala rogmado oo dadka ay ku rafadaan haddana oo magaalooyin dhan ay galaan wax beero badan khasaariyaan dad dhinto waa kolla fatahaad kolla yani abaar yani wax meesha waxaa ka maqan wax badan oo la qaban kari lahaa ama ama biyo xidheen la samayn lahaa ama biyaha fatahaadi meelo laga xidha loo samayn lahaa ama biyaha khasaaraya mar walba oo webiyada iyo ku daraya badaha in laga faa'iidaysto waxaasoo dhan baa horta meesha ka maqan marka jamaalow labadaa dhinacba arrintu runtii way leedahay waa gartay marka sheikh hadda idinku ka majmac ama culimo ahaan xil baa idin saaran lafahaantiinu maxaa idinkaga qorshaysan sidii dadkan loo wacyigelin lahaa gaar ahaan dadka hadda dhibaatada haysata ee dhinaca abaartu ay saameynta ku yeelatay loo gargaari lahaa wallahi jamaalow annagu culimmadii haddaan nahay waan ku qasban nahay annaga dad dad runtii nama diro hadda qaxootigii yamanta markaan u gurmanaynay cidna tiri gurmada ma jirin annagaa is abaabulay oo ururada bulshada iyo culummada qaybo ka mid a isu tagay guddi bay samaysteen runtii waana gurmanay ilaahayna wuu nagu asturay oo hawl badan baan qabanay haddana sida muuqata dowladdu waxay samaysay guddi wasare ay samaysay ilaa iminka waxay qabteenna runtii ma anaan maqal annaguna waxaan islahayn bal suga bal dawladdu waxay dhaqaajiso xataa talooyin ah war idinkaa waxaan qaban jiray ee kaalaya qabta xataa tala saasa weli kama hayno marka waxaad moodaa inaan ku qasbanaan doonno kolkaan hadda waan aragnaa hadda dib u dhac weyn inuu jiro waxa ka socda waqooyiga ama somalilan goboladaas awdal iyo salal iyo dad baa dhimanaya wedigii wuu goday marka dhibaatooyinkaa faraha badan waxaad moodaa inaan loo adkaysan karin waxaan haddaan ku qasbanaan doonaa inaan samayno gurmad iyo lajno inaan samayno oo lijaantii horeen samaynaynay oo kale guddiyaalkii hore oo kale ummadiina aan ugu dhawaaqno gudihi iyo dibadda in dadka la samaqa bixiyo waan ku qasbanaan doona soomaalidu marka la fiiriyo ee dhinaca isu gargaaridda aad ayaa lagu ammaanaa gaar ahaan marka ay dhibaatooyin taagan yihiin laakiin mararka qaarkood waxay waayaan dad hoggaan u ah oo isku soo dubrida dadkuna u sheega in ay halkaa wax kusoo ridaan ama account ha noqdo ama waxay doono ha noqdee hoggaan ayay la-yihiin ilaa hadirtaan aysan muuqanin oo dadku ay u gargaari lahayn dad badanna waxaa jiro oo dibadaha joogo oo ama gudaha joogo oo dhaqaalo ilaahay uu siiyey doonaya inay kuwa kale oo dhibaatada haysata gargaaraan arrintaa iyada ah miyaanay ku muuqan in xilligeeda la joogo inaad hoggaanku qabataan maadaama culimmadu ay dadku soomaaliyeed ay aada u ixtiraamaan ayna aaminsan yihiin wallaahi walaalow jamaal waan yeelaynaa arrintaas waana sax waxa waxaa aada qaali u ah qof la aamino in la helo oo lacagtii lagu aamino waa wax halisa lacag lasoo shubay oo tiro badan marka anagu ayaantii dhaweyd lajnadii qaxootiga yeman waxaan samaynay akoonka dad baan madax oga dhignay dhowr qofa waxaan nidhi hal qof lac shilin kama bixin karo hadda anigu guddoomiyihii baan ahaa weligayna lacagtaas hal shilin gacantayda ma ana saarin dad baa qaabishan talada lagu bixinayo un baan kala qayb qaadanayay marka waxaan ugu talagalnay waa waan hubaa hadda waan ku dhaaran karaa hal doolar inuusan meel la meel xun inuusan aadin sidaan ugu talagalnay ku socotay marka dad saa isu ilaalinayo in haddii la helo waan hubaa dadku inay wax bixinayaan ma aqaan hadda beryahan waxaa un aad loo sheegayaa lacag la-aan iyo kaash la-aan iyo dhib baa la sheegayaa runtii laakiin hadde taasi macno ma laho dad dhimanaya adna faa'idaad ka hadhadli iyo lacago badan haddiiba qofka muslim ahoo walaalka ah uu dhimanayo waxaa la rabaa boqolka dollar in wax laga bixiyaa la rabaa sax ma ahan tobanka dollar in wax laga bixiyo yaa la rabaa marka biidni illaahi arrintaas waxaan lahayn wax badan baad qayliseene bal wax idin dhaamo arrintaa u kaca armee la arkaabaan runtii islahayn maadaama dadka wax badan aan soo hor istaagnay shuntii anigu shaksi ahaan markaan runta kuu sheego waxaan is idhi bal culummo kale ama ha noqoto ama dad kale ha noqdee bal dadka biniaadamka moogtahay kolka su-aasha lagu badiyo waa wax iska dhib badan marka bal waan arkaynaa haddana insha allah waan abaabulaynaa xilkanagaasna biidni illaahi waan qabsanaynaa waa tahay sheikh nuur aad baad umahadsan tahay dhegeystayaasha khadadka telefoonada dhinacooda ayaan jaleecayaa waxaan kuusoo gudbinayaa dhegeystahan oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somalilan waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o e da gaar ahaan weriye jamaal oo daadihinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa sheekh nuur baaruud gurxan oo khadka ku jira bacda salaan waxaan ilaahay ka baryayaa abaarahan baan inuu inaga saaro sheekha waxaan weydiinayaa su-aal aada u gaaban mudana sheekh nuur waxaan ku weydiin lahaa somalilan laba sannadood ka hor ama saddex sannadood ka hor waktigii abaaraha iyo duufaanada ay ku dhufteen koonfurta soomaaliya shacabka somalilan iyo xukuumadda somalilanba waxay gurmad degdega u fidiyeen walaalahooga koonfurta soomaaliya walaalahooga koonfurta soomaaliya marka maanta somalilan waxaa ka taagan abaaro ba-an a ugu sii daraadaan gobolada galbeedka somalilan ilaa iyo iminka wax gurmad ah kama hayno walaalaha iyaga koonfureed iyo xukuumadoodaba xitaa wax hadala idinkama hayno sheekh markaa sheekh sheekh nuur maxaa sababay gurmad la-aanta aan idinka tirsanayno ilaa iyo iminka ee aada ugu soo gurman weydeen somalilan gobolada ay abaaruhu ka taagan yihiin sheekh haddii siyaasaddii somalilan iyo soomaaliya ay ku kala tegeen ma sugurmashadiina miyaynu ku kala tegnay sheekh si fudud waxaan kaa sugayaa jawaab wanaagsan aad baad umahadsan tahay sheekh nuur wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan gartay maxamuud warsame waad mahadsan tahay walaalow waxaa weeye horta muslimka adigus waxaad sheegaysaa soomaaliya iyo somalilan soomaaliya iyo somalilan waa dad walaala ah bini aadmiga intii midaynaysa oo dhan hadday diin noqon lahayd midab hadday noqon lahayd luuqa hadday noqon lahayd dhaqan hadday noqon lahayd soomaaliya iyo somalilan waa dad walaala ah qoys keliya weeye marka in loo gurmado waa qasab waa waajib diini ah weeye nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lehy mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxumaa xadiidkaa micnihiisu waxaa weeye mu'miniinta isjacaylkooda iyo isnaxariisashadoodu waa qof badankii oo kale jidhkii oo kale xubin hadday xanuunto cidda qofkii ma seexanayo faryaro hadday ku xanuunto caawo jirkii intii sii kale wuu qananaya wuu kululaanaya wuu soo jeedaya waa rafa marka horta soomaaliya iyo somalilan waa dad walaala ah waa inaan u gurmano waajibaana loogu leeyahay laakiin maxamuud warsamo walaalo waxaan baan galabta ka hadlaynaa waxaaba weeye ilaan hadda somalilan oo keliya ma puntland way ka jirtaa koonfurtan aan hadda ka hadlayana way ka jirtaa yaaba loo gurmaday weye su-aashu cid loo gurmaday ma leh laakiin annagu hadda haddii ilaahay wax noo suurtogeliyo oon wax abaabulo waxaan kaa ballan qaadaynaa inaanaan kala soocaynin hargeysi iyo muqdisho inaanaan kala soocaynin diinna ma aha inaan kala soocno caqlina ma aha muslimnimona ma aha soomaalinimona ma aha saad u sheegtay siyaase iyo waxyaalahan bini-aadminimada oo islaamnimada in laysku qasana runtii ma ahay in laysku qasana ma ficna annaguna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan waajib kaa qaadano aad baad umahadsantahay waa tahay sheekh nuur aad baad umahadsan tahay dhegaystahan kale ayaan jeclahay inaan dhinaciisa jaleeco aan kuusoo gudbiyo su-aasha ama fikir wuxuu qabo aad haddaad wax ku darsanayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyed waa idin salaam magacayga waa xasan maxamed kutub wadanka holland deganahay arrintan abaaraha soomaaliya saameysay marka ugu horeyso ilaahayna abuurtay aan baryaynaha inuu ilaahay ka saaro dhibaatada ummadda soomaaliyeed midda labaad waxaan baaq ugu jeedinaha ummadda soomaaliyeed inay u gurmato dhibaatadan midda labaad dawladda waxaan ka codsanaynaa lafteeda inay arrintaas gargaar degdeg ka gaarsiiso iyo webigan guray in yacni lagu sameeyo baaritaan sababta maxaa keenay xaggay ka xiran yihiin biyaha yani dib in loo raaco arrintaas lafteeda loo bisa i noqonin in raashiin iyo gargaar laakiin baaris dheerna la sameeyo aad iyo aadaan u raba arrintaas uu rajaweynaya inay dawladdana ka gacan weyn ka qaadato shacabka soomaaliyana halis gargaara halis gargaara insha allah waa meel walba on joogno arrintaas sanaadiiq ha loo furo akown yani ha loo furo oo lacagta lagu soo shubo qofkii hal dollar laba dollar yani toban senti xataa wax bay anfacaysaa insha allah aad iyo aad aad umahadsantihiin v o ada arrintaan ad macnaha ad ad soo bandhigteen waxaan u malaynaa inaad ka hadashay in soo gargaaritaanka iyo waxaan shir shir jaraa'id baadan qabanay waxaan waxyaalahan ummadda uga baaqnay waxaa kamid ahaa salaatul istisqa oo sunno ah oo inta ilaahay abaarta ka qaadayo lagu celceliyo meel walba laga tukado somaliland madaxweynahaba hogaaminaysa ilaayo way tukadeen way ku mahadsan yihiin laakiin ha la celceliyo ilaa ilaahay uu roobka ka keenayo in lagu celceliyaa fiican oo sunnaha marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu abaarta inaga qaado aad buu umahadsan yahay dhegeystahaas waa gartay dhegeystaha kale ee khadka ku xiga ayaan soo gudbinayaa magacaaga iyo deegaankaad joogtad adigoo ku bilaabay dhegeyste kusoo dhawoa barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cumar honasti oo jooga caasimada soomaaliya ee muqdisho bada v o a aada un salaamaya marka xigta sheekh nuur sheikheena aada ugu mahad celinayaa inta badan culamadu waxay ka qayb qaataan markii mutadabacnimada la sameynayo qeydaha masaajidada keliya marka waxaa jira dad badan oo culamo u diin shirkado waaweyn dad ilaahay waxsiiyey iyo weliba dhalinyaro unta qaarkood oo ilahay waxsiiyey marka waxaan dhihi lahaa sanduuq ha loo sameeyo qolooyinka abaaraha heesto dadka soomaaliyeed meel walba hoteelada maqaayadaha waaweyn hala dhigo waayo maqaayadaha waaweyn hoteelada waaweyn waxaa lagu cunaa qadada keliya konton doolar qof ku cunaa soddon doolar qof cunaa marka in sanduuqyo loo sameeyo ama stikara warqadaha loogu dhejiyo la yidhaahdo walaal soddon doolar konton doolara ku qadaynaysaa keliya walaalkaa oo baahan oo laba doolar saddex doolar ku filan tahana ugu jiraa marka fadlan sodonkaaga saddex doolar ka jar walaalkaa ku caawi marka siyaabo noocaasa aan u talin lahaa in abaaraha looga qayb qaato oo loo gurmado dadkana wax looga qaado v o a sheikana aad ay umahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa fakar saxa runtii anigu waxaaban kasoo horjeedaa marxaladan oo kale marka la marayo in lagu qadeeyo konton doolar iyo soddon doolar iyo qofku waxaa la rabaa inuu iska gooyo lacagtaas inteeda badan asagu shayga u yar inuu cunaa la rabaa yani abaartu maadaama dad muslin oo jidh keliya aan nahay isu danqanayno waxaa la rabaa waxaad cunaysa yare ilan qof walaalka ah gaajo u dhimanayaba qof walaalka oo muslima yaa gaajo u dhiman ilaahina akhiro wuu ku su-aalayaa hadiis ba aha qofkii isagoo dheragsan seexda jaarkiisuna wuu gaajaysan yahay naga midba ma aha ummadda nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo jidkiisii iyo sunadiisii qofkaasi ma hayo marka anigu waxaaban kasoo horjeedaa lacago badan oo la iska cuncunay iyo in la dargo oo la bibiro oo soomaalina oon iyo gaajo runtii ay u dhimanaysaa sayiduna cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu sanadkii abaartu ay dhacday kolkuu intuu isagu xukunka hayay wuu diiday inuu cuno subag iyo malab iyo hilib iyo waxyaalahaas oo dhan markaasuu madoobaaday baa la jidhkiisii baa madoobaaday yacni dadkiiba xanuunkii la qaybsaday marka innaga madaxdeenna xataa waxaan ugu baaqayaa in ummadda xanuunka ay la qaybsadaan oo cuntada ay iska yareeyaan oo waxay cunayaan ay bixiyaan badankooda saasaan ugu baaqayaaba waa gartay sidoo kale maxaad odhanaysaa ama aada ugu yeeraysaa shirkadaha ganacsiga ku leh soomaaliya waan ognahay badankooda ay ka qayb qaataan gurmashada dadka dhibaataysan haddana baaq gaara oo aada u dirayso ma jira walaalow jamaalow waan u dirayaa qof walba oo ilaahay wax siiyey hadday noqon lahayd shirkadaha waaweyn shirkadaha waaweyn aada bay umahadsan yihiin aad bay oga qayb qaataan hadda bermedka qaxootiga yeman shirkada hormuud markii u horeysayba waxay gacanta naga saartay boqol kun oo dollar oo musaahamo ay ku bixisay shirkadaha guud ahaan waa meel shirkadaha waaweyn gaar ahaan ilaahay la tijaaraysta waa xilliga aad liibaani lahaydeen sadaqadu lacagta ma yaraysay way badisaa sadaqadu waa harka maalinta qiyaamo qofku uu harsanayo marka carada ilaahay bay baktiisaa marka sadaqadu faa'iido badan bay leedahay xoolihiinuna way ku badan dib hamarsanin ee xoolaha bixiya waxaa kaloon rabaa inaan sheego wax dadku waxay u qaataan un shirkadaha waaweyn inay wax bixiyaan war qof walba mishaarkiisa waxa ka bixiyo war qofkii xataa boqol doolar qaata shan doolar hadduu bixiyo waxna u noqon maayo shan doolar oo badan oo laisku dardaray ama hal doolar ama laba doolar oo laisku dardarayna wax badan bay tari maalin dhaweyd oon meel ka hadlaya waxaan idhi qof walba oo arday ah oo jooga muqdisho oo kale ama hargeysa ama meel walba haddii la yidhaha hal doolar keen wax fudud weeye intaasoo qof hadday hal doolar bixisana wax badan bay noqon meel bada weyn bay kasoo bixi marka waxaan rabaa anigu qof walba inuu wax bixiyo ayaa rabaa qof walba wixii tabartiisa inuu bixiyo qofkii wax weynayo wax weyn ha bixiyo qofkii dhexdhexaada ha bixiyo wax ku haboon qofkaan waxba haysanin isagoon wax yar ha iska sii jaro waxaa weeye waa in xanuunkan lawada qaybsadaa weye walaalayaal meel la fadhiyo ma joogno yacni hadda dhibka jooga waxaa weeye abaartan waa abaar biyo iyo baadba la waaye biyaha yaa daran qof muslima oo walaalka oo oon u dhimanaya runtii waa cadaab weeye marka yacni waxaaba xaywaannimo inaan sii ad hadalno oon sii fadhfadhino inagoo inagoo dadkeeni oon inagoo dadkeeni gaaj gaajiya oon u dhimanayaan inaan iska fadhfadhino oon sii hadhadalno
waa dhibaato
runtii waa dhibaato aada u weyn meel la fadhiya runtii ma joogno hal aan la gurmado waa gurmad xaqiiqi ah wey meel ay naf oon u dhimanayso
waa tahay sheekh nuur waa waan dareemayaa waa arrin aad iyo aad u xanuun badan dhibaatana ah ummadduna sidaad sheegtayba in ay isu gurmato ayaan rajaynaynaa oo gurmadkuna uu socdo ilaahayna ummaddu dhibaatada uu ka dulqaado waa arrin aad iyo aad u xanuun badan jamal waa sidaas ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaalidu inay waajibka diiniga ilaahay saaray inay gudato sadaqada iyo waxa la bixin xooluhu husaan u sheegay kuma yaraadaane way ku bataan rabulcizati ayaa ballan qaaday oo yihi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wixii aad bixisaan in kasta ha la ekaado ilaahay baa bedelkiisii keenaya sadaq allahu alcadiim ilaahay warkiisu waa sax ilaahay baa bedelkiisii iyo toban todoba boqol iyo ka badan baa qofkii loo laalaabayaa ilaahay baa taa ballan qaaday xooluhu way ku badanayaan cidlo ilaahayna waad ku heli waxaa weeye xooluhu waa imtixaan waa laynagu fiirinayaa qofka waxaa lagu fiirin xageed ka kasabtay markii hore xageed ku bixisayna waa la weydiin hadde meelo xun haddii lagu bixiyo waxaa weye waa dhibaata ka iman waktigan aan marayna maanta oo kale marka oon loo dhimanayo waxaa weye wax la bixiyo waxaa ugu khayr badan biyo afdalu sadaqati saqyulma waa ku nabigu yiri caleyhi salaatu wasalaam xilliga baahida biyuhu ay jirto wax la bixiyo waxaa ugu fadli badan biyaha ayaa ugu fadli badan in la sadaqaysto ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaalidu jiifka inay ka kacdo fadhiga inay ka kacdo gurmad run ah oo xaqiiqi ah in la galo yaan ilaahay ka rajaynaya subxaanahu watacaala abaartuna sida ay u jirta somaliland puntland bay u jirtaa maalin dhaweed waxaa la sheegaya baraawe oo badiina shan meel shan kilomitr u jirta magaalada baraawe badiina ay shan kilomitr u jirto cidna ag islaan uurna ay gaajo ugu dhimatay soddon qoys oo kalena loo loo gurmaday oo lasoo badbaadiyay gaajo ay u dhiman lahayn iyaguna marka abaaruhu meelo badan bay yaalaan haddana waxaa jirtaba waxaa jira cudur baaba u dhex rooray oo yani mar haddii biyihii wasaqoobeen oo ay hallaabeen shuban biyood cudur baa asna dadkii laynaya waxaa kaloo jirta colaad baa haddana jirta waa intii ilaahay laga magangelaya oo dhan xilligan dhibaatadaas ay jirto ayay haddana xabadi dhacaysaa oo dhiig uu daadanayaa weliba dad muslim sheeganaya isdilaya marka waa runtii waxyaalahaas oo kale waxa abaarta keenayba waa dhiigga muslimka ee macno la-aan u daadanaya runtii umadca diban baa nahay wixii ilaahay laga magangeli jiro oo dhan baa wadankii ya wadankii jooga marka ilaahay subxaana watacaala hayna soo hanuuniyo danteennana hayna garansiiyo ummadeenna inaan u gurmanana ilaahay hayna u hanuuniyo meel la fadhiyana ma joogdaan leenahay amiin amiin aad baad umahadsan tahay sheekh nuur waa talo wanaagsan waxaan rajaynayaa in dhegeystayaasha ku dhegeysanayana ay qaadan doonaan waxaanu ilaahayna ka rajaynaynaa in dhibaatada jirta uu ummaddu ka dulqaado wakhtigaagii aadna siisana aad baan kaaga mahad celinaya sheekh intaas ayaanu kusoo gebagabaynayaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinayaa sheekh nuur baaruud gurxan oo barnaamijka igala qayb qaatay dadkana ku booriyey inay isu gurmadaan xilliyada ay dhibaatooyinku jiraan waxaan sidoo kale mahad ballaaran u jeedinaya dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya islamarkaasina idiin soo saaray anigu aa jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadeena dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabaadiino